markaad dhex socoto magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxay indhuhu qabanayaan xoolo dhex socda wadooyinka waaweyn ee magaalada kuwaasi oo isugu jira ari lo iyo qeybaha kala duwan ee xoolaha dadka soomaaliyeed ay dhaqdaan maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa dhowr jeer amaro ka soo saaray xoolaha lagu soo dhexdeeya wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo kuwaasi oo dhibaatooyin badan ku haya dhirta lagu taabay hareeraha wadooyinka iyo sidoo kale bilicda magaalada kismaayo xoolaha magaalada kismaayo lagu sii dhexdeeyo ayaa dhibaateeyey guud ahaan dhirta loo tacbay in bilicda magaalada ay ka qayb qaadato iyo sidoo kale isbedelka cimilada gudoomiyaha magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed farweyne ayaa amaro ka soo saaray in xoolaha lagu sii dhexdeeyo magaalada kismaayo waxaana uu dhanka kale tilmaamay in isticmaalka khaldan ee loo geysto dameerka la rarto ay tahay mid ay kala xisaabtami doonaan guud ahaan dadka dameerada ku shaqeeya magaalada waxaa muddo maamulka dowladda hoose la dagaalamayay in xoolaha laga saaro geeli waa laga saaray loodiina qaybna waa xaraysan yihiin qaybna waa laga saaray dadka looda leh waxaa la rabaa oo loodu magaalada ugu jirto in loo magaalada ka saaraa lama aqbali karo geedihii la beeray laamiyadii la sameeyey oo quruxda badnaa inay xaro looda noqoto kismaayo way dhaaftay waagii la oran jiray kismaayo iyo sacaaga iyo karbunadaada iyo rawaayadahaas way soo dhaaftay caasimad bay noqotay magaalay noqotay magaalanimadaa raba in lagu ixtiraamo waxaa jira dameeraha dad ku tacadiya oo liishaan ka geliya af ka geliya dhabarka ka dalooliya arrintaa go-aan baan ka saarnay maamulka dowladda hoose iyo hay-ad amniga ka shaqaynaya lama ogola inta loogu talagalo hal fuusta wax ka badan in la saaro kuwa xanuunsano howlgabkaana maamulka waxaanu ku amarnay inay xareeyaan kadibna sidii loola tacaali lahaa oo loo loo dabiibi lahaa wixii ka kici kara loo sameeyo wixii markaa kadibna dowladdu ay ay go-aan ka gaarto intaasoo mashruuc baa magaalada socdo cagaarina inaan geedo beerno iyo in ay xaro xoolaad noqotona isma qaadi karto dadka marka xoolaha leh xoolo waxay ka mid yihiin khayraadka waddankan laakiin magaalo looguma talagelin xoolo in lagu dhaqo waa in magaalada bannaanka xoolaha looga saara si loo ilaaliyo bilicda magaalada haddii ciddii saari weyda dowladda hoosaa lagu wareegay muddooyinkii dambe maamulka magaalada kismaayo ayaa waday dhireen lagu sameynayo wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi kuwa oo ka qayb qaadanaya bilicda iyo isbeddelka cimilada maadaama deegaano ku dhodhow magaalada ay tahay mid ay kasoo guraan dhirta iyada oo laga dhigayo dhuxusha islamarkaana arrinkaa uu saameyn uu ku yeeshay guud ahaan magaalada kismaayo